habeenkii xalay ahaa waxaa degmada afgoye ka dhacay xasuuq dad badan oo maataa lagu xasuuqay marka si aynu wax uga ogaana arrimahaas waxaan qadka telefoonka ku tiigsaday mid ka mid a waxgaradka degmada afgoye oo lagu magacaabo cali cabdi oo ku magac dheer cali boore cali boore kusoo dhawow warbaahinta dafeed media
aad iyo aad ayaan ugu dhowahay yaasiino aad iyo aad ayaan umahadsan tahay cali arrimihii falka xumaa ee xalay ka dhacay degmada afgoye maxaa kala socotaa
wallahi yaasiino wax badan ayaan dadkii meesha wareystay dhalinyaro badan ayaan wareystay odayaal wareystay wax laga sheekeyn karaa maahan dhibaatada tan waa dhibaato oo soo jireen ah oo muddo badan korsaarneed shacabka gobolka shabeellaha hoose hadeer xilli ay maaragta oo oo ay jiraan ciidan oo gobolka shabeellaha hoose kacdoon sameeyey ayaa waxay rabaan ciidamadii oo raggii ciidanka dareeska ciidamadooda kitay ee hawiyaha ahaa in ay maaragta ay qiim u yeelaan dhibaatooyin iyaga dhexdooda ay abuurayaan hadeer meesha in ay qiim uga dhigaan oy dhahaan dadkaas ayaa ka dambeeyey marka dad masaakiina oo brimigeetaha oo aan hubna haysan waxba haysan inta guryahoodii looga galay ayaa qaarna la dilay qaarna la dhaawacay qaarna laga soo qaatay lacagihii iyo moobeeladii iyo waxyaabihii ay haysteen marka arrin aad iyo aad u foolxun waayo dowladda south west dowlad goboleed dowlad goboleedka oo south west iyo dowladda federaalkabana indhaha ayay ka fiirinayaan waxyaabahaas meesha ka dhacaya sino cali yaa geystay falkan yaa dadkan dilay ma maleeshiyaa dishay ma ciidan baa dilay mise dadka oo shacab baa dilo oo u argo oo u argoosanaya dhibaatada meesha ka dhacay darteed
wallahi dad waxay sheegayaan ciidan oo saddex nooc ah inay meesha yimaadeen ciidan boliis ah iyo ciidan oo military ah kuwa oo maaragta oo oo sitay ciidankii dharkii militariga iyo ciidan oo ciidan asluub ay dhahayaan marka intaba waxay ku yaaceen magaaladii guryihii dadkay galeen oo si toos ay dad guryahooda kala soo raataxeen qaarna banaanka guryahooda banaankiisa ay ku dileen weliba waxa ugu fool xumeed wiil iyo aabihiisii iyo wiilkiisii oo la isla dilay guryahooda hortiisa lagu dilay waa arrin oo maaragta oo mucjizo ah waxaad xasuusan tahay mar dhow mid saasoo kale inay ka dhacday meeshii xumay deegaanka shalambood agaarihiisa haweeney duq ah oo waayeel ah oo siddeetan iyo shan jir ah iyo lix ciyaal oo gabadheedii dhashay in laysku kordilay marka dhibaatadan waxay noqotay mid oo maaragta oo ku reegta meesha oo joogto ah shacabka gobolka shabeellaha hoosena ma ahayn shacab dagaal jecel shacab dagaalamo ma ahan dad beeraley ayay ahaayeen marka waxa meesha ka socda oo dhan waa in hantidoodii la dhaco ee dhulkooda laganadaad guuriyo qaarkood waxay macnaha qaxooti ku yihiin agagaarka amba duleedka magaalada muqdisho iyagoo u adkeysan waayo noloshii toos xumayd oo meesha taalay kadib markii beerihii ay u bixi waayeen oo falan waayeen beerahoodii marka dhibaatada aad iyo aad ay ugu badan tahay yaasiinow aliyow ciidankan ma waanay ahayn ciidan dowladda ka amar qaata ciidan labisan dareeska dowladda waxaa loogu talagalay inuu dadka badbaadiyo ma ahayn inuu dadka laayo marka arrintan aad ka hadlayso soo maaha arrin aad u yaab badan haddii ciidanka dadka ay laynayaan oo yaa dadka difaacaya marka
yaasiin oo ciidanka oo dareyska dowladda wata waa ciidan u samaysan qaab qabiileed maahan deegaanka shaksiyaad hataa hal shaksi oo deegaanka ciidankaasi kuma jiro oo maanta la dhihi karo ninkan wuxuu kasoo jeedaa degmada marka ninkan wuxuu kasoo jeedaa degmada abgoye ninkan wuxuu kasoo jeedaa degmada awdhigle ninkan wuxuu kasoo jeedaa degmada janaale mala dhihi karo waa ciidan hawiyaha dhammaantood waxay u samaysan yihiin qaab qabiileed garayskii dowladdeena sitaan marka mar allaale markay doonaan magaalada sidaan ay usoo galaan haddee ramadaankii horena sii dhacday waad ogeedeen sideed nin oo maaragta oo degmada afgoye kasoo jeeda oo uu ka mid ahaa guddoomiyihii degmada ayaa meesha lagu dilay marka arrintan wax ma aqaan meeshaan u raacayno laakiin shacabka hadeer waxay ogaadeen in dhibaatadan ay iyagu ku raagtay ee kacdoon inay ka sameeyaana diyaar ayay u yihiin yaasiino oday dhaqameedyada kasoo jeeda deegaanka iyo waxgaradka deegaanka kasoo jeeda wax la xiriira mala sameeyeen maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka si ay arrimahan uga hadlaan wallahi dhowr jeer xiriir waa laga sameeyey dowladdii federaalka hataa waxay usoo dirtay wafdi ka mid ah xukuumadda federaalka kuwaas oo markaas soo booqday degmada afgooye iyo meelihii dhibaatooyinka ka jiray marka iyaguna waxa ay ka qabteen ama waxa ay ka bedeleen ilaa iyo hadeer oo muuqda oo laga sheekeyn karaa ma jiraan yaasiinu cali en en waddanka sidaan la soconno en ciidamo waxaa jooga shisheeye sida en ugandeeska iyo iyo iyo mataqaanaa ethoobiyaanka waddanka dhan meel ba igaa ka jooga haddii xataa dowladdii federaalka soomaaliya ay dadkani ay ay meel saari weyday international community inaad ku dacweysaan maxaa ku diideen wallahi haddeer dadaalkeeda waa lagu jiraa kule internationalka international communityga waxyaabo badan fariimo badan aa la gaarsiiyey oo loo diray kolay fariinta way hayaan iyaga ayaa loo baahan yahay haddeer inay ciidan usoo diraan oo ay ka wareejiyaan ciidamadan maaragta oo leeyihiin waa ciidamadii barmadka oo dowladda ay u samaysan qaab qabiileedka waa dhammaantood waa hawiye waxayna ka kooban yihiin ciidan ciidan oo maaragta abgal ah kuwa habargidin ah iyo kuwa murasad isu jira
sida aynu la soconno maanta gobolada dalka oo dhan waxaa ka dhisan maamul goboleedyo maamul goboleedyadaasna ayaga ayaa qof kasta deegaankiisa maamusha maxaa u diiday maamulka koonfur galbeed in gobolkan shabeellaha hoose uu si fiicantu usoo eego dhibaatada ay ku jiraan uu ka saaro ciidamadan haddan deegaanka xooga ku haysan uu ka bedelo ciidan kale u keeno maxaa maxaa ka hortaaga asagana mis leedahay asagana dowladda federaalka ayaa u diidan inuu arrintaas sameeyo taas dowladda federaalka keliya ma ahan eetaas waxaan dusha ka saarayaa ninka madaxa maamulka south west ee ashraf xasan waayo wuxuu ahaa deegaan kastaba ama degmo kastaba qabaa'ilka degan ama maaragta dadka deegaanka iska leh in uu ciidan u sameeyo isaga hadeer wuxuu ku leeyahay ciidamada sameeyey hal shaksi oo ciidan oo degmada afkule loo sameeyey oo maanta muuqdaana ma jiraan degmada daaqeed waa sidoo kale marka dadka kasoo jeeda sidoo kale baraawe janaale hawdhegle marka dhibaatada badanaba waxaad u malaynaysaa basharaf xasanka naftiisaba in uu leeyahay halkan haddii aad ciidan ku diyaariso hodhow adig kaa ahaw imaanaya ama adigay kaa soo horjiisanayaan oo uma fikrin mustaqbalka dadka roorwesta in ay maaragta ay ahaada dad oo independence ah iyaga is ilaaliya maamulkooda iyaga gacanta ku qabsada marka ma rabo waxyaabahaas inay dhacaan sharay sakiin ayaa dusha ka saaraya eetaas iyadahay maxaad ugu boorin lahayd marka dadka dhibaatadan waddanka deegaanka ka geystay iyo dadka deegaanka maxaad aad aad aad u naseexa u diri lahayd labada dhinacba
wallahi kolay waxaan dhihi lahaa horta ninka deegaanka degan deegaankiisa asagaa iska leh darad waa meeshuu beerta ka falanayey waa meeshii owihii uu ku noolaa waa meeshii uu ku dhashay waa dhulka xaqa uu lahaa kaas waxaan dhihi lahaa mar haddii aad aragta cadowga noocan oo kale dhibaatadiisa aanu kaa tegaynin hadde waa inaad u istaagtaa oo maaragta maaragta wixii ragnimo ah iyo dadnimo ah iyo wixii karaankaaga ah intaad awoodid si aad isaga difaaci lahayd ilan diinta dhigaysa in layska difaaco cadow hadduu dushaada imaado xoolahaaga iyo maalkaagiba inaad isku difaacdaa kuwa kale oo raba inay wax boobaan waxaan ugu boorin lahaa ama aan u sheegi lahaa warama yaho meesha idinku kolley ma leedihiin dhibaatadan joogtada ahna kolley mar unbay dhammaan doontaa haddii ilaahay yidhaahdo laakiin iyaysan magac xumo idinka raacin waxaan idinku waxaad wax ku leedihiin ma ahan waa idin baryaynaa dadka masaakiinta oo darimageetada oonu qoryaha haysanin oon hubka haysanin waxba ha dhibaataynin oo iskaga taga meesha ama haddii aad ku dhaqmaysaan si nidaam ah oo de lama diidano dad inuu deegaanka uu ku dhaqmo laakiin waxaa dhibaato ayaasiinu in ciidan la isku keensado dad masaakiin ah guryahooda laga soo baxsado dan xalay oo dhacday oo kale wax loo adkeysan karaa ma ahan dhegaystayaelkaasi waxa uu ahaa cali cabdi cumar oo ku magac dheer cali boore cali boore aad iyo aad ayaad umahadsan tahay
adaa mudan yaasiinu